waa wadahadalka u furnay maadu anigu waxaan ku jiraa guddiga wadahadalka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee lixda gobol ayaan ku jiraa marka wadahadal ayaa loo furnay wadahadalkaas oo loogu gogol xaarayo yacni in dowlad ay ka dhalato geliga lixda gobol si nabadgelyo ah aan wax dhibaato aanan u jirin ayaa wadahadalkaas uu ku bilaabmay marka xildhibaanada dawladda matalaya ma waxaad kala hadlaysaan maamul lix gobol ka kooban oo magaalada baydhabo laga hirgeliyo mise sidii looga qayb qaadan lahaa dhismaha maamulka saddexda gobol
annagu waxaan kala hadlaynaa maamul ka kooban lixda gobol ayaa yacni mataqaana qoraalladeeni warshadada aad ka baxsateen taas ayaan kala hadli doonaa kuwa yacni saddexda gobol sheegayo yacni mataqaana ayaga inay la soo raacaan geedi socodka annaga aan ku jirno annaga markii hore waxaan ahayn dawlad ka kooban lix gobol ayagana kuwa saddexda gobol waxay rabaan inay dawladooni ay ku duldisaan dawlad kale yacni arrintaas suurtagal ma aha marka si loo helo wadahadalada markii dowladda federaalka annaga aan wadahadalno waxaan u gudbi doonaa jubbaland inaan intaan fadhiisano waxyaabaha dhulka naga maqan iyo dadka naga maqan iyo qaabkii lixdan gobol isugu keeni lahaa ayaa yani xaaladeena ay tahay marka maamulka kismaayo oo aad sheegayso inaad hor fadhiisanaysaan maxaad ula tegaysaan waxaan ula tegaynaa maamulka kismaayo inaan dardargelin saxda gobol inay na soo raacaan maadaama aqlabiyada ugu badan saddexdaas gobol ay degan yihiin dadiyada ku nool yani mataqaana lixda gobol oo lixda gobol dhisatay lixda gobolna wax ka maqan ma laha dadka kismaayo loogu tegi lahaa ama gobolada gelo ama jubba loogu tegi lahaa waa dadka ku idin lixdan gobolmada
waa gartay dabcan maamulkiina koonfur galbeed wadahadalkaas maamulka jubba uu la gelayo oo jubbooyinka iyo gedaka armiya marka laga soo tago adinku imise deegaanaad maamushaan hadda
xaaladda sida aad og tahay annaga taargeedkeeni waa lixdaas gobol maadaama yacni culeysyada ay iska daban yihiin dowladda federaalka nafsadeed meelo badan ay gacantooda ayka maqan tahay sida somalilandii puntland annaga taasaa lamid maxay gobolada hadda naga maqan insha allah waanu ku soconayna waanu gaari doona haye mise gobolaa idinka maqan ood soo celinaysaan marka
intii naga maqan yani intii maamulkeena aan gaarin buyaan gaarsinayna oo lixda gobol ka kooban haddii ilaaheedu magaalo baydhabo aanan ahayn oo aad ku sugan tihiin ma ii sheegi kartaa
maamunada kii dawladda federaalka ah wuxuu ku kooban yahay meelihii asi uu sheeganayo federaalka ay sheeganayo somaliland gacan uga jirto puntland gacan uga jirto annagana maadan koonfur galbeed sidaas ayaan ka midnahay raadinteedana waa ku jirnaa laxda gobol inay gacanta ay soo gasho
ilaa iyo hadda wadahadalka bilaabaad meelayna ku dhammaadaana wadahadalka marka baydhabo ka furmaya cabdiqaadir ilaa iyo hadda wax natiijo ah oo kasoo baxay oo labada dhinac ay isku afgarteen
waa badan ay isku afgarteen ayaa jira markii hore yani waxaaba la diidanaa dowlad goboleedka koonfur galbeed ada gobol maanta waxaa la helay inay afkooda yani ay ku dhawaaqdaan xildhibaano feydiy ah hageeyaha arrimaha gudaha ee baarlamaanka afkooda inay ku dhawaaqdo ay ogolaato markii horeba intaas laguma haysanin taas waa boyntigii koowaad boyntigii labaad geedisaadka insha allahu tacaala wadahadal hadii la helayna heshiisku waa imaan doonaa hadii leeyahay
haye marka maxaa qodobo kale oo oo dabcan aad ku heshiiseen guddiga xildhibaanada iyo adinka
markii hore kuwadahadarkeed inuu ka bilaabnay door qodob oo ah qodobada waxbaa kow shirka baydhabo la jeediyo saddexda gobol kow wabo yacni mataqaanaa maalintii annaga wadahadalkaa loo furmi doono waxaa ku bilaabay mudaaharaad oo annaga nagala soo weeraray ciidamada nagala soo weerarayna in lagula dulqaado dadkii dhibaatada gaaray in yani mataqaanaa nagdhowdooda la siiyo kuwa wadahadalkeenu meeshay ku furmay markaasaa wuxuu u gudbay